waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali xubno ka tirsan jaaliyadda puntland ee deggan magaalada melbourne ayaa isugu yimid kulan dhaqaale loogu aruurinayay gobolka gardafuw ee bariga fog ee puntland gobolka gardafuwa ayaa roobab mahiigaana oo ka da-ay waxay sababeen in wadooyinku xirmaan sidaasna ay go-doon ku noqdeen shacabka gobolku dowladda puntland iyo qurbajoogta ayaa dhowaanahan waday dadaallo dadka lagu taakulaynayo wadooyinkana dib loogu furayo iyadoo dowladdu ay arrintaas u magacowday laba guddi oo kala duwan xubnaha jaaliyadda melbourne ayaa kulanka kadib sheegay inay gurmadka u aruuriyeen lacag gaaraysa toddoba kun oo doolar iyadoo dhowr kun oo kalena la ballan qaaday kulanka ayaa warbixin sidoo kale looga dhagaystay guddoomiyaha guddi culummo ah oo dhowaan loo magacaabay arrimaha gurmadka sheekh fu'aad maxamed xaaji nuur sheekha ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka shacabka iyo gobolka iyo dadaalada ay ku taakulaynayaan waxaad sheekha hadalkiisa kadib maqli doontaan kelmado ay soo jeediyeen xubnihii ka qayb galay kulankan gobolka gardafuw waa gobol dowladda puntland ay samaysay dhowaan oo runtii markiisii hore ka tirsanaa gobolka bari gobolkaas saad garanaysaan wuxuu ku yaalaa hoonka ama geeska ayuu ku yaalaa maadaama uu hoonka ku yaalo shaybka gobolka uu samaysan yahay waa saddex xagal saddex xagal weeye xagal waxaa ka saaran golf of cadan ama badda carbeed xagalna waxaa ka saaran badweynta hindiya shakaalka isku xiraya labada xaglood oo maxaan ku leeyahay diilinta ugu dheer ah waxaa ku xiran golistain shilkada maxaan ku leeyahay silsilada silsilada golis baa ku xiran halkaasaa waxaa ka gala wadooyinka laga galo wadooyinka laga galo waxaa ugu muhiimsan wadada la fogorayo oo badda saaran oo wadadii u dambeysay oo la sameeyey ahayd wadada xoogaad wadada dhabaaqo iyo wadada gumaanyo dhulka maadaama dhul buura leeyahay waxay sababeen roobabkii xooga badnaa waddanka ka da-ay in dariiqadii ay go-aan oo maalan ciiddu ay meelaha qaybtood intay dhaqanto ay dhagxaantii soo daataa meelaha qaybtood hogag iyo hogag waaweyn ay ka sameeyaan biyihii wadooyinkana sidoodii horeba waxay ahaayeen gacan ku samayn dad reer miyiya ayaa intay qaateen maxaa la dhahaa bahashaan maxaan ku leeyahay godin ay geedaha ku jaraan iyo iyo sabarad iyo jubayaal ay ku jubiyaan dhulka ayay wadooyinkan gacantooda ku sameeyeen muddo ka bacdi ba adiga waddadaa lafa gorayo oo kaleeto meelaha qaybtood waxaa laga dhigdhigay shamiinto iyo la yar marmariyo wadooyinka noocaas ahaabaa go-ay runtii gobolka markaa xilligaa rooba ku da-aya waxaa dhacday baddana waxaa ka jira dabaylo xoogla roobabna waa ka da-ayeen marka xilli buu soo maray uu badda iyo beriga labadaba ka xirnaa oo taqriiban muddo bil ku dhow ayuu beriga iyo baddaba ka xirnaa kabacdina runtii dadku way isxilqaameen waxay bilaabeen mar labaad inay wadooyinkii gacantooda ku hagaajiyaan wax fiicanay ka qabteen hadda waxaa mari kara baabuurta yaryar oo four wheel drive-ka ah ayaa hadda geli kara baabuurta waaweyn ma gudbi karaan aad iyo aad bay ugu adag tahay baddana hadda waa laga galaa laakiin badda laftigeeda marka laga galo dhulka xeebaha saaran marka laga raado dad dhulka beriga oo casayrta loo yaqaano dhulkaas in la soo aado wadooyinka soo aadi jiray laftigooda oo gudaha ku yaalay waxaa gaaday maxaan ku leeyahay dhaawacyo faawaaweyn baa gaaray sidaa daraaddeed gobolka waxaa ku tida xayirnaan dowladda puntland marka waxay samaysay laba guddi ee magacowday guddi wuxuu ahaa guddi dowladda ah oo dowladda u badan iyo guddi culummo ah oo aniga ah guddiga aan guddoomiyaha u ahay oo culimo waaweyn ay ku jiraan sida sheekh daahir aw cabdi iyo sheekh maxamuud xaaji yuusuf iyo culimo noocaasa ku jira kabacdi waxay ahayd dowladduna bal inay dhinaceeda wax kasoo xargayso annaguna ka shacab ahaana wax kasoo xargayno runtii gobolka gardafuw wuxuu caan ku yahay kalluunka iyo xijiga ama maydiga iyo fooxa xooluhuna waa ku dhaqmaan geel iyo ari iyo lo saddexdaba waa ku dhaqmaan runtii waa dhul degaan ahaan barwaaqa ah laakiin dee infrastructure iyo wixii la mari lahaa male waddanku yani isbitaalla male wadooyin fiican male dee in la galaaba adag in laga soo baxaa adag waxyaabaha la yaab kale marka ay waddadu caadiga iska ahay ama badda loo marinayo wax halka kiish oo bariiska ah waxaa lagu raraa sagaal dollar yani kiintaalkii sideed iyo toban dollar marka axsaan lagu sameeya lix iyo toban dollar halka beledweyne lagu qaadayo kiintaalka toban dollar ama koo iyo toban dollar halkii kii shan dollar iyo bar shan dollar lagu qaaday runtii marka awal baa dhulka waxaa ka jiray eh, runtii nolol aad iyo aad maxaa kule u adag xagga eh, badeecada iyo sicirkeeda Eh, waxaaba ugu fiicnaa waxa ay carabaha ka keensadaan oo toos meesha u geeyaan iyadana hadda maadaama aan marsooyin ama dekado aysan ku olin oo iska marsooyin dabiici ay yihiin oo dhabarka lagu soo qaadayo ee runtii dhibkeeda iska lahayd marka gobolkaas runtii hawshaasaa ka jirta gurmad iyo hiilna waa u baahan yihiin badanaa hay-adaha waddankan joogaa waxyaabahaas waxba kuma bixiyaan Eh, mashaariic kale iyaga ka shaqeeyaan oo runtii ay jecel yihiin ama ha noqoto eh, mashaariicda maaragtay inay een caafimaadka iyo waxyaaba kamid a inay wax tartaraan sida health projecta oo kaleeto ee maaragta family planninka xoogaa maaragta een shaqooyin oo waxyaaba la yidhahdo food for work iyo cash for work oo runtii dadka dhinacna ka anfacay dhinacna dadkii handicap ka dhigay oo miyigii iyo shaqadoodii bay kasoo xaroonayaan oo qofkii sagaashanka dollar hela xoolihiisiina waa ka tegayaa islaantuna tuulay imaanaysaa runtii dadkii handicap ay dhinac ahaan ka dhigeen laakiin waxyaabahaas hadda infrastructureka ama wadooyinka ah iyo waxba kuma bixiyaan dhibaatada bari ka dhacday oo gardafooy oo jidkaas oo ahaa jid aad iyo aad muhiim ugu ahaa dadka degan ereyadaas fog oo bariga fog muhiim ugu ahaa oo een, dhibaatadu soo gaartay xanuunkeedu qof walba oo soomaaliya waa uu taabtay meel kastoo uu joogo sababtoo waxa weeye jirka bini'aadamku waa isku xiran yahay soomaalidana waa isku xiran tahay marka cudwi jirkaaga ka midi uu xanuunsado waad la xanuunsanaysaa saas awgeed barnaamijkan waxaan aad iyo aad een, usoo ugu riyali xoogooda saaray een, sacdiyo sandheere xamdi een, carey iyo guddi aad u ballaaran oo ay hogaaminayeen hawshii waa ay wadaan Een, dadka soo abaabulay iyo inta halkan fadhida iyo intii lacagta bixisayna runtii aada iyo aad baan ugu mahadcelinaya Ee, markaan wax yaroo example idiin sheego wadada wadaagsin oo aanu guddigeeda ahayn from gaalkacyo to garacda waa laba boqol iyo toddobaatan kilomitir Een, kulligeed way ishaysataa hadda waa carikaaw yacni dad shacab ah oo wax konton konton laga qaaday baa sameeyey qofkii loo sheegaa wuu yaabaya maskaxdiisa wax ka weyn wey Ee, laakiin haddana waa lagu dhiiriday waxaa loo socon jiray sideed iyo toban saac iyo wax ka badan haddana waxaa loo socdaa shan ama afar waxay ku xiran tahay qofka siduu gaariga u eriyo marka waxaad garan kartaan in hadda tanina waaba ka darantaa taas waxa weye meel iska fidsan bay baahidoo xataa waa laga leexleexan karee tan waxa weeye waa qof hunguriga lahayo wey oo meeshii keliya ahayd ee waxul soo mari jireen baa dhagxaan kusoo damtay maba mari karaanba marka waxaan in la sahlado maahan xataa dhimashay keeni kartaa runtii dumarka halkaa ku dhala qofka ku dhaawacma ka neefta ku qabato bal iska daa waxay la cuni lahay emergency xataa kama soo qaadi karo innaguna waynu ognahayo diyaarado iyo helikobtaro aanu dadkii si emergency ugu dirno ma haysano Een, waxa weeye arintan waxa weye dadkii soo qaban qaabiyey intiina halkan fadhida intii dhaqaalaha bixisay runtii aniga aad iyo aad baan waxa weeye idinkugu mahadcelinayaa waayo waxaan ogahay shaqada a haysaan qaymaha ay leedahay horta annaga raggeenna aawo gabdhihii waa joogaane gabdhuhuna waa shaqaynayaane raggeenna aawo ninkaan dhulkiisa u shaqaynna wallaahi meel xunu ku dhumaayaa aniga habeen dhoweed puntland waxaan ka fiirsaday tv-ga puntland dadkaas inta la lugeeyo oo la lugeeyo halkan ilaa haydarbaag oo kale la lugeeyey ba haddana doon inta la raaci doontii loogu tegay ilmihii iyo caruurtii iyo dumarkii oo baddii iyo xobsan baa loo tegay dadkeenna maalin walba inay saas u dhammaadaan annaguna aan daaro ku jirno baastiyo bariid aan karsanno sharaf noo ma aha dowladu wax ma maalinood nin baa waxaan ku yidhi war maa dhiibtid lacagta meeshaa la leeyahay caruur baa ku baaba'san dowladdii aaway buu yidhi dowladdu meeqa qofay iska dhigtaa dowladdusa mid wax haysata miya iyadii baaba tuugsanaysa marka nin tuugsanaya ilmihiisa waa in loo dhaqaa haddaana annaga magac isu yeelinna magac ma yeelanayno haddaana sharaf isu yeelinna ma yeelanayno waa inaynu dhexda isqabsannaa wadooyinka iyo ceelalka iyo ceelasha innagu waxaan naqaanaa masaajid keliya in wax laga qayb qaato runtii arintaasi mulaaxado gaaray leedahay waxaan u malaynayaa shiciisan aad buu u jeclaysanay masaajidyadu waa khayr in laga qayb qaato laakiin mararka qaarkood waxaa ka khayr badan waddo xiran ama ceel ama maaragtay sadaqa jaariya waxyaalaha soconaya oo qofka ma aha keliya masaajid lagu cibaadaysto maalin dhaweyta oday baa ii yimid wuxuu yidhi adeer nin baa lacag baan hayaa waxaan rabaa inaan masaajid ku dhiso nin baa i soo wacay wuxuu igu yidhi masaajidka wax kaaga khayr badan baan hayaa meel een, maxaan ku rahaa ummadii iskugu timid oo maaragtay aan ceel lahayn oo biyo lahayn baan rabaa inaan ceel ka qodid adeerow lacagtaasaa laygu kaan soo sheegay nin i garanayu ahaa buu yidhi marka arrintaas ka hor inaan kaala tashadaan rabaa waxaan ku yidhi adeer masaajidka ceelkaasaa kaaga khayr badan dhaqanka la bartaa wuxuu yahay markii qaylo yeerto keliya aan wax- inta kale wax ma kari karno wax ma samayn karno war waxaasoo dhan dad baa yacni noloshoodii qarka u saaran tahay oo oo dhibaataysan islaamkan islaamkana wuxuu horumar ugu sameyn waayay dadkii muslimiinta ayaanan dhaqaaqaynin oo caqligii lagu dhaqaaqi lahaa oo wax lagu qaban lahaa keeni karin muhiimaddana waxa la sheegayo runtii waa dad u baahan maxaan ku yidhahdaa dhibaato soo gaartay in laga samata bixiyo bilo aadanka marka meel walbay joogaan qofka wixii karaankiisa uu ka qayb qaadan karo inuu kaga qayb qaato ayaa muhiim ah gabdhahana gaar ahaan eh, anigu ammaanta badan gabdhahan siinayaa raggu raalli ha ahaadeen gabdhahan siinayaa sababtoo ah qofkii isdaryi is- is- is- isxilqaama oo isagoon cid kale u imaanin garta haddana inuu waxaan muhiim u yahay qofka waxbuu dheeryahay dadka kale waxbuu dheeryahay qofkaas gabdhaha ayaana arintaa ilaahay tu- tusiyey oo maankooda geliyey Ee, gabdhaheenna ha ahaadeen kuwii mar walbaba wixii qallooco toosiya kuwii wixii ee, xumaada hagaajiya ilaahay ha laga dhi- ha ka dhigo kuwii ee, lagu tiirsanaado oo wanaagga iyo khayrka ee, amaamudkooda leh ilaahay subxaana wa tacaala sidaasaan ka baryaynaa allah noo aqbalo
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali